Inta badan khilafyada ka dhex dhaca qoysaska ayaa sababa burbur ku yimaada qoyska, taasoo horseeda dhibaatooyin kala duwan oo soo wajahda carruurta qoyskaasi khilaafku burburiyey. Haweenka qaar ee magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa inta badan ah kuwa qaatay door muhiim ah, kaasoo ah xallinta khilaafaadka qoyska si uusan u dhicin burbur ku yimaada qoyska uu khilaafku sabab u yahay. Gabdhaha ka qayb qaata xallinta khilaafaadka, qaar ka mid ah oo u warramay idaacadda Radio Wamo, ayaa ka warbixiyey caqabadaha ay kala kulmaan iyo sida ay u xaliyaan.
Waa mahadsantahay. Doorka haweenka ee xalinta khilaafaadka waa mid muhiim ah oo mudan in la xoojiyo. Haweenku waxay leeyihiin saameyn ballaaran oo dhanka nabadeynta ah, ayagoo si degan u dhageysan kara labada dhinac ee ishaya. Inta badan haweenku waxay yihiin xubin lagu kalsoon yahay, ragga looga kalsooni badan yahay, maadaama ay yihiin dad dadkii ku dhex jira. Inta badanna xaaladahan oo kale ay ka dhacaan agagaarkooda. waxay door muuqda ka qaataan dejinta xaaladaha qasan ha ahaato qoys beel ama bulshaba guud ahaan waa mahadsan tahay haweenku waxay leeyihiin dareen iyo aragti qoto dheer waxay awoodaan inay fahmaan sababaha hoose ee khilaafka markaas jiro markay timaado xalinta muranada haweenku waa kuwo leh karti dhegeysi samir iyo dulqaad sidoo kale door sidoo kale doorkooda hogaamineed iyo xiriirka ay la leeyihiin xubnaha kale ee bulshada ayaa ka dhigaya kuwo dhageysta oo lagu kalsoon yahay mar kasta haa waxaan ka qayb qaatay xalinta khilaaf qoys oo u dhexeeya laba dhinac muddo dheerna socday waxaan isku dayay inaan labada dhinac si siman u dhageysano una fahno dareenkooda ugu dambeyn waxaan ku guuleysanay in labada qoys aan helo inaan isugu keeno meel dhexe islamarkaana ay nabad ku wada noolaadaan waa mahadsantahay caqabadaha way iska badan yihiin waxaa ka mid ah dhaqanka reer guuraaga ee u arka haweenka inay yihiin dadaan mudnayn inay go-aan gaaraan weliba arrimahan waaweyn kalsooni darro laga qabo fikirka haweenka walow hadda sidii hore aan ahayn oo baraarujin badan iyo isdhexgal bulsho fara badan kadib aad moodo in sidii hore aan lahayn fursad la-aan ay ku muujiyaan doorkooda dhexdhexaadineed mararka qaar haweenka laftooda oo aysan helin tababar ama taageero buuxda si ay u gutaan doorkooda walow hadda aad moodo in sidii hore aan lahayn oo dee bulshadii hadda ay soo dhexgalahayaan haweenkii ay u diyaar yihiin in ay meelaha sidan oo kale u sare ay kasoo muuqdaan sababta haweenku waxay ku dadaalaan inaysan jirin cid la dhibo waxaa kale oo la dareemaa deganaanshiyo la hadal toos ah iyo nabad waarta oo labada dhinacba anfici karta dadka qaar waxay dhaliilaan haweenka inaysan u qalmin ama aysan la iman karin go-aano adag qaar kale ayaa u arkaa arrin ka hor imanaysa dhaqanka laakiin dhaliishaas waa mid ku salaysan aragtiyihii hore ee la iska dhexlay balse aan waafaqsanayn xaaladda maanta iyo doorka haweenku ku leeyihiin nabadda iyo isdhexgalka bulshada